marka labaad waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahaddaasoo aad iyo aad u ballaaran guddigii dib u heshiisiinta arrimaha gado oo ugu horeeyo wasiir caadle uu ku xigo wasiir nuunow uu ku xigo wasiir dhabancad uu kusii xigo wasiir aadan qoryooley iyo la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha advisor jamac runtii shaqada aan idiin idmaday maanta farxad ayay nagelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad usoo dhammayseen howlahaas oo dhan waxaa ka muuqato warbixinadiinna inay hawshii sidii alla subxaanahu watacaala aan ka baryaynay ay noogu soo gabagabowdo shacabka soomaaliyeed waxaan halkan uga xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha gado uu ka mid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii toddobiy tobanka setembar maantay waxaan ummadda soomaaliyeed horteeda ka qiranayaa in guddigan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax la qabto waxaa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax bayna annaas ay soo gebagabeeyeen oo maanta ay harsan tahay keliya in aniga iyo madaxweyne axmed islaam axmed madoobe uu wareegto ku soo saaro maamulka degmada garbaharrey oo hadda warqadihiisa mar dhow liigu wareejin doono anigana aan madaxweynaha u gudbin doono intaa keliya ayaa u harsan inta ay soo jeediyeen guddigan oo ah tala bixintoodii ku aadineed arrimaha socdaalka amniga mashaariicda waxaan rabaa kale halkan inaan idinkaga sheego si howlahan guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gedo ay noo soo dhammaystireen aan dabagal ugu samayno waxaan ka codsanayaa guddiga in ay kor joogteeyaan inay dabagal ku sameeyaan waxyaabihii ay noo soo qabteen anigana waxaan kala shaqaynayaa hawshaas sida hufan oo walaaltanimada leh oo saaxiibtinimada leh oo ehelnimada leh siday ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiyaha badan amniga garbaharrey xaqiiqdii aniga waa ka horreeyey tiimka dib u heshiisiinta arrimaha gado ee wasiirada afarta dowlad goboleed ka socda waa soo arkay gado gado waa meel amnigeeda laysku halayn karo waa meel ay joogaan dad wanaagsan oo saliim ah diyaarna u ah in doorasho lagu qabto meeshooda sidaa darteed waxaan kala shaqayn doonaa dowlad goboleedka jubbaland oo madaxweyne ka yahay axmed islaan axmed madoobe sidii amnigaas xilliga doorashada gacan weyn looga geysan lahaa haddii ahaan lahayd ciidamada amniga hadday ahaan lahayd ciidamada amisom ee booliiska ah kulli way naga go-an tahay arrintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u fulinaynaa maantay waxaan halkan hortiina ka caddaynayaa shacabka soomaaliyeed jubbaland oo aan saxiixno waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo odayaasha dhaqanka wasiirada xildhibaanada senatoorada dhammaan ka soo jeedo jubbaland waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan oo wadaninimada ah oo aad noola shaqayseen aniga iyo guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado insha allah waa guulaysanaynaa waan najaxaynaa doorashadana waa hortayn taallaa insha allah si wada jira ayaan shacabka soomaaliyeedna uga codsanayaa inaan si wada jira wax uga qabanno mashaariicda ayay walaalahay ka dhawaajiyeen ku saabsan gedo guud ahaan iyo garbaharrey ka ra-iisul wasaare ahaan xafiiskayga oo ah hay-adda fulinta ee dalka ugu sarrayso waxaan diyaar u ahay inaan wasiiradayda isbuucan oo sabtiga bilaabanayo aan faro inay tagaan waxna u qabtaan hadday ahaan leed xaaladaha xaaladaha nolosha ee biniaadanimada iyo xaaladaha horumarinta ay sida ay ka dhawaajiyeen warbixintiina ay ku lifaaqeen guddiga dib u heshiisiinta waana idinka aqbalay waadna mahadsan waana idin soo dhaweynayaa insha allah shacabka soomaaliyeed maanta waxaa noo xirmay jabtarkii gedo ishow